waa warkii idaacadda star f m Tumekuja pamoja na ndugu yangu Uhuru Kenyatta, tumeongea kwa kirefu na tumekubaliana ya kwamba tunataka kuunganisha Kenya iwe taifa moja.
Star FM News.
Nimefurahi sana kusikia Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wamekutana na wakazungumza. Kuzungumza kwao itatuletea sisi wenye biashara mafanikio makubwa sana.
Waa warkii idaacadda Star FM.
Kama unazoweza kunisaidia unisaidie pali pa kuenda leo.
Taabu zako unaweza kutuambia tangu asubuhi mpaka jioni, na usifikiri hatuzijui, kwani hazitujui tumeishi wapi.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal habeen wanaagsan kulanti wacan qodobada warka caawi idinkugu haynana waxaa ka mid ah kulan lagu qabtay maxkamadda magaalada mandheera oo looga hadlay xuquuqda caruurta mid ka mid ah culimmada gaarisa oo ku baaqi in la caawiya dadkii abaaruhu saameeyeen madaxweyne farmaajo xaalad degdegaha ka soo saaray abaaraha ka jira qeybo ka mid ah dalka soomaaliya wararkii ugu dambeeya dhanka caalamka iyo ciyaaraha ayaa warka caawa ku dhegaysan doontaan intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu doorka roon waa habeennimo jimcaha taarikhdan ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha koob iyo tobanaad ee labada kun koob iyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran kulan maanta ka dhacay maxkamadda magaalada mandheera ayaa looga hadlay xuquuqda caruurta waryaheena maxamuud maxamed sheekh lafagar ayaa qodobkani inoo haya kulankan oo ay ka soo qayb galeen madaxda maxkamadda magaalada mandheera garyaqaano mas-uuliyiin ka socday hay-adda xuquuqul insaanka iyo weliba madaxda laamaha ammaanka ayaa maanta lagu qabtay gudaha maxkamadda magaalada mandheera waxaana kulankaasi looga hadlayay xuquuqda caruurta iyo weliba doorka maxkamaddu ku leedahay kulanka markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta istaa uga waramay kulanka iyo weliba wuxuu ku saabsanaa gudoomiyaha maxkamadda magaalada mandheera abukate wasike mimi ni hakimu katika koti yetu ya mandera tumekuwa na mkutano wetu leo kuhusiana na masuala ya watoto. Msajili wetu mkuu wa mahakama Mheshimiwa Anna Madi ametupatia mwelekeo kwamba mwezi wa, jan, wa Novemba wa 11 na wa 12 ikuwe tuipatie kipaumbele masuala ya watoto, kesi ambazo ziko kotini, wale wameshtakiwa, wale ni mashahidi, na kesi zote ambazo zinahusishana na watoto tuipatie kipaumbele katika hii mwezi. Sasa leo tumeitisha kikao maalum cha watumiaji wa koti, kwa Kiingereza inaitwa Court Users Committee, ambapo unapoona nyuma yangu tuko represented from all departments za serikali na hata kutoka mashirika yasiyokuwa ya serikali, na tumekaa kuongea kuhusiana na hii, hii directive ama mwongozo ambao tumepewa na uh, wakubwa wetu kutoka Nairobi. Unajua masuala ya watoto, haswa mtoto anapewa nafasi muhimu katika jamii, awe mshtakiwa, awe mshahidi, awe mdhulumiwa wote wanapewa nafasi muhimu katika, katika koti zetu na wanachukuliwa kama wale kama wanyonge ambao wanahitajika wapewe special protection ama umuhimu fulani katika mahakama, ndiposa wapate haki yao kwa muda ambao unahitajika. Tuko tayari kufanya kazi kusaidia maslahi ya watoto. Kila chochote tunafanya hapa kotini, hata katiba yetu inasema jambo la maana ni kuhakikisha tunatilia mkazo maslaha ya mtoto, awe mshtakiwa awe mdhulumiwa hiyo ndio ya muhimu, na sisi wote tuko hapa kupatiana hiyo huo mwelekeo. Nashukuru. Nitamwalika mwenzangu ambaye ataongea kwa lugha ya Kisomali, ambaye ni wakili wetu, pia huwa anatusaidia kuwakilisha watoto ambao wamejipata katika conflict ama njia panda na sheria. Asante.
sidoo kale waxaa isaguna goobtaasi ka hadlay garyaqaan xuseen weydow oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii kulankaasi kasoo qayb gashay Waa maanta waxaa meesha ku kulmay maxkamaddii dadkii oo komitida la dhaho c u c komitidan waxay u xil saaran tahay ah, arrimaha maxkamad imaado maanta komiti- komitidii waxaa loo soo yeeray inaa emergency meeting yeeshaan meeting yeeshaan meetingkii waxaa ku xisaabsan yahay ilmaha yaryar carruurta oo qaangaarin ah, siddeed iyo toban baka hal sano arrintooda haddaa kootiini la keeno maxaa laga qaban karaa Eh, ilmahan haddaa lagu dhaho waxaa noqon karaan eh, markhaati waxaa noqon karaan qof la soo qabtay oo dembiil ah waxaa noqon karaa qof la dulmay ilmahan kulli waa caruur caruurtan eh, si si degdeg ah eh, arrintan arrintood looga dhammaynaa kootini dhexdeed haddaa la soo qabto say isu difaacayin haddaa markhaati yihiin markhaatidii nidaamkay u bixinayin Eh, waxaan kulli inaan daawangelino oo arrintan loo sheego xaqooda loo sheego haddaa la soo qabto maxaa samaynayn
maxamuud maxamed sheekh maxamuud fagr warbaahinta ista mandera
sheekh xasan cabdo xubinka golaha sare ee muslimiinta dalka kana mid ah guddiga gurmadka abaara ee culimada gaarisa ayaa muslimiinta ugu baaqi la caawiya dadkii abaartu saamaysay ee ku nool gobolka waqooyi bari
بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد walaalaha muslimiinta ah ee maaragtay i maqlahayo walaalo shino si aad ogsoon tihiin ama aad ka warqabtaan ama aad aragtaan waddankeennan si guud iyo si gaar ahaaneed waxaa ku habsatay abaar weyn abaartaasoo dad iyo duunyaba abaartaasoo dad iyo duunyo ee camimtay oo duunyadii iyo dadkiiba ay isku gorob dhimanayaan duunyadii biyay u baahan tahay raashinna way u baahan tahay dadkina biyuu u baahan yahay raashinna waa u baahan yahay dadka reer baadiyaha ee aan aan ka soo jeedna d- boqolkiiba sid- eh, sagaashan dadka annaga waa xoolo dhaqata bacdalahi waxay ku tiirsanaayeen xoolahaasay iyo noloshooda iyo dhaqaalahooda ku tiirsanaa xoolihii ayagaa la isku gadahayo oo ilmaha raashin iyo caana ay ka cabi jireen xoolihii hadda way dhaafeen waxaan u yaabannahay hadda dadka muddo laba bilood biyo dhaamin ayaan ku jirnay annaga guddiga gurmadka ga- gargaarka abaaraha gaarisa county culummadeeda ee lixdaas sabcountigana biyo waraabinaynay oo laga soo bilaabo eh, maaragtay boodaay ilaa banaane yaan biyaha waraabinaynay labadaa bilood oo hadda aan ku jirno yaan si toosa biyo u geynayna dadkaas markaad aragto geeli baa dhimanaya oo fadhiya arigii baa miruubay oo dhintay lo-dii baa xaaqmatay dadkiina way ku dul dhimanayaan laba beri baan hadda moogahay oon ka imaaday biyo dhaamin hawdkii iyo duurkan xoolaha biyaha ugu geynaayay dadkiina xoolihii uma aroori karaan meelay u aroorayaan oo biyo ka cabaayana ma laha E, intii dhammaatay way dhammaatay intii kalena way fadhidaa markaas muslimiinta dal iyo dibad waxaan ugu baaqaynaa anigoo magaca culummada gaaris aan ku hadlayo iyo gurmadkaba in dadka loo gargaaro waxyaalaha aan ab- aragnay waxaa ka mid ah inay xoolihii fadhiyaan geeli baa fadhiya oo dhimanaya gerigii baa dhimanaya gerigii yaa dhimanaya doofaarkii baa dhimanaya u- daanyeerkii baa guryaha gelaya oo laga bixin karin oo naf u raadsanaya guryihii wuxuu cunina mala hawdkiiuu ka soo baxay guryuhu yuu gelayaa dadkaas iyo xoolahoodii way isku duldhammaanayaan hataa meel ay u ciirsadaan bacdalahi ma haystaan wax ka warqabo oo culummada aan ka ahayna ma leh waxyaalahan aragnay waa wax la yaab leh dadka muddo had shan beri oo hadda ka dambe ah dadka hadday sidaa kusoo jiraan dad badan baa ama qaxooti noqon ama dad badan baa baabi'i hadda duunya laga samir duunya waa laga samray dadkii baan hadda u yaabannahay dadkii ayaan u yaabannahay dadkii laba boqol oo kilomitar biyo ma- maaragtay gaarigan qaadno laba boqol oo afar boqol oo kilomitar buu jari maxaa laba boqol oo uu sii wado oo webiga ka qaada iyo laba boqol oo soo socdo afarta boqol oo maaragtay kilomitar buu jari gaari halkii marka ahaa wuxuu kaa qaadanaya toddobaatan kun lixdan kun ayuu kaa qaadanaya lixdan iyo shan kun lixdan iyo sideed kun yuu kaa qaadanaya marka annagii qaraamo badan iyo maaragtay ilaahay unbaa dadka gaari karaa waa laakiin waa baahida iyo dabooli lahayd dowlad dhibaatadan meesha ku aragnay dhibaato yar ma aha waa dhibaato dad iyo dunyo camimtay dadka muslimiinta ee wax uun heli kara dadka walaalaha ee iimaanka uu qalbigooda ku jiro dadkan maaragtay naxariis ay dad qalbigooda ku jira waxaan u codsanaynaa inay dadka loo gargaaro oo ninba wuxuu u gargaari kara dadka muslimiinta ah ee walaalahooda garas county iyo waqooyi beri ku baabi'i in loo gurmado madax iyo culummo iyo dhallinyaro iyo tujaarba intaasaan ugu baaqaynaa
dhinaca kale kansalihii hore ee faafi nuur bare cali oo u mahadceliyey idaacadda star f m ayaa sheegay in meelo ka mid ah gaarisa laga helay roob isagoona baaq u diray mas-uuliyiinta
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ahay kansalii hore ee saafi waxaan rabaa inaan ma aragtee mahad u celiyo idaacada istaa f m xale alla barigayna iyo ma- maaragta meelahan baana aan ka dirnay ummadda loo jeediyey ilaa xale lama hurdin masaajidada waa laga hurooday waa laga allabaryaayey Eh, xalay warbahaar baan ku barinay ilaa maxaan ku gaarnay toban saac iyo bar galab markay ahayd Eh, caalin juqur ayaa roob ka ritay aaggan oo dhan wax rag loo sheego roob dhibco waaweynkii ilaahay weynaa waahidkaha uu ridi jiray markuu ummadiisa u naxariisanay ayaa noo dhacay roobkaas waa billaaran yahay Eh, ilaa wuxuu haastaa xeryahan qaxootiga oo dhan caalin juqur dhankan xagardheere Eh, maaragtay bogyar xaggan haddana xaggan ilaa maaragtay wuxuu u gudbay baldoosyaha oo geeska midigta eh, xaggan abaqaaliya dhankan midigta u gudbay marka roob weyn oo weyn oo ilaahay baa mahad iyo shukri iskale ayaa meeshaas ka dhacay Eh, alla bariga ilaahay waa nagu guuleeyey marka waxaa jirtaa meelaha sida dawaha sida faafi iyo yumbis iyo kumuusan dhicin galabta kumuusan dhicin laakiin meeshaas raxmad ayaa laga helay marka muslimiinta waxaa noogu baaqay xagga ilaahay ayaa wax naga jiraa xagga ilaahay ayaa wax naga jiraa meeshan ummadda degan waa ummad muslimiina waa dad baaqa aad u jecel oo maaragtay xagga diinta aad u jecel masaajidada oo dhan baa maaragtay allabari laga sameeyey maaragtay xalay ilaa maanta meelaha barkood qur- marooyin baa loo akrinaayo waxayna nagu yidhaahdeen kuwan xagardheere sidan boholfay oo kale isniinta ayaan rabnaa qur-aanka inaan qasino alxamdulilah ilahay galabtaba waa ka jawaabay toban saac iyo bar ilaa laba saac had saacadda shuuc baa nagu hayaa raamadda aad aragteen raamadda xagardheera biyaha isla dhaaqeen marka maadaasaan rabnaa ilaahay inaan u celinno ummaddana waxaan rabaa inaan gaarsiiyo xag allah wax naga jiraaye xag ilaahay maaragtay aan aadno baryada meel kasta aan joogno hadda waxaa aad abaad oga soo yeelaya shala odayaal aan wada hadal leh xagga iyo wadada dhankan daanyare iyo dhankaas hadda cabaad oga soo yeeraayo oo xoolihii meeshaas waxaa wax la yaab leh ayaa ka yeeraya waxay nasoo weydinaayeen roob war waxaad samayseen ilaahay wax weydista ilaahay barya qur-aanka nin walba meeshaa joogta faatixada keli haddaad ka sii faatixada iyo keli haddaad kasii fadhiiso faatixada akri gacmahana kor ha loo taago ilaahay goynaa waaxid ahaa ayaa gacmihiisa buuxaan annaga caaw farax ayaa la joognaa saaka lix saac markay ahayd laba telefoon ayaa iisoo dhaceen mid wuxuu iga soo dhacay kamoorjila midna wuxuu iga soo dhacay meel la yidhaahdo maaragtay ina kalash waxaa la yidhi labada meel go'dan mid joogtay waan oonay ee mana soo gaari karno dawaha waxaan ku idhaahda labadii waxaad samayseen qoraxda markay idiin dhacdo soo carara dawaha sidii aad ku soo gaarna wax idiin soo gaara un keena meeshaan hadday meel ku dhamaanay dawsan ku dhamaantay lo marka maral baa weheliyaa cudur baa weheliyaa dhakhaatiirta ayaan u baahan nahay sida mas-uuliyiinta anaga hadda aag aan kasoo hadlayn waa faafi nin cabdikariim cusmaan la yidhaahdo aad u karti badan baa laga doortay cabdikariim cusmaanow waxaan ku leenahay ha- gaari fitnari noo soo kiree fitnari noo soo kiree walaalow xoolaha kaal noo dur mas-uul aad kahay ilaahay baa mas-uul naga ahe mas-uul kahayli bini aadmi oo shicibka aan doorana adi waayo cabdikariimow gaari fitna kaasiir noo keen raashinka kumanaha inooma haysid waan ognahay oo dowladda council iyo meelaha kala duwan siday u engegan tahay
iyadoo saddex iyo labaatan ka mid ismaamulada dalka laga dareemayo saameynta ka dhalatay abaarta ayay culimaadudiinka wajeer waxay shaaciyeen in maalinta axadda sideed iyo labaatanka bishan dowla deegaankaasi lagu qaban doono allabari roobdoon ah sidoo kale bulshada ayaa ugu baaqay inay iskaga gargaarto culayska nololeed ee jira culimada ayaa madaxda u jeedisay inaysan ku mashquulin arrimo siyaasadeed iyadoo dadweynihii soo doortay ay eh, tabaalaysan yihiin
عيد وحسن أحمد حسين waxaan joognaa maanta majlis la'ima wa ducaat ayaan fadhinaa annagoo ah culimmadii magaalada wajeer waxaa meeshaan aan u fadhinaa maanta waddankeenni waxaa ka dhacay dhibaato aad iyo aad u weyn abaar aad u fara badan ayaa ka dhacday xoolihii dadka muslimiinta ee bannaanka jiray ay haysteen way baaba'een waxaa loo baahan yahay in sha allahu tacaala dadka muslimiinta ah haddii aan nahay inaan u soo baxna inaan ilaahay barino oo roobdoo- roobdoon aan samayna sida dhaar hore aan u samaynayna oo kale bannaanka orraxay loo soo baxa marka culammada baaqa ay diraysa maanta oo dadka muslimiinta ay gaarsiinaysa waa in la roob doona midda ugu horeysa insha allahu tacaala oo bannaanka qorax ayaan usoo baxna annagoon kala harin insha allahu tacaala waxayna noqon doontaa hadduu ilaahay yidhahaa maalinka axadda ah oo soo socota axadda soo socota hadduu ilaahay yidhahaa ayaan rabnaa hadduu ilaahay yidhahaa in bannaanka loo baxa oo la roob doono iyadoon la kala harin dadka muslimiinta ee meel kastoo joogaan wajeer dadka bannaanka naga dhegaysanaya insha allahu tacaala oo tuulooyinka jooga naftooda inay bannaan baxaan oo annaga iyo ayaga aan iswaafaqno aad iyo aada loogu baahan yahay baaraka allahu fiikum masaajidda dadka muslimiinta ah waa in la gaarsiiya khabaarkaas oo a'immada ay gaarsiiyaan in roobdoon uu jira hadduu ilaahay yarahaa wixii adeecada dhegaysanaya idaacada ay ka maqlaan wixii kalena masaajidda laga gaarsiiyo insha allahu tacaala inaan bannaanka u baxayna oon ilaah baryayna oon ilaah isu duleynayna maalinkaas axadda ah oo soo socda yaa insha allahu tacaala aan ku baaqaynaa midda koowaad midda labaad waxaad og tihiin dadka wajeer jooga ilaahay kheyr ha idin siiyo waa la dhibaataysan yahay dadkii way baaba'een wixii xoolaho ay haysteen way ka baaba'een annaga magaalada joogna oo biyaha cabbayna waxaa nugu soo socda culeys aad iyo aad u weyn ayaa nugu soo socda maxaa jira dadka dee xoola beelaan meeshan ay imaadi doonaan annagaa wixii aan haysanay ay nala qaybsan doonaan oo dhibaato macnaha yayna gelin doonaan saad og tihiin lama wada joogi doona nin walba meeshaana loogu imaadi doonaa marka waxaan u baahan nahay inay dadka gargaar sameeyaan kheyr la idin siiyo ummadda in loo gargaaro wixii la qaban kara la qabta dadka wax haystaan oo gacantooda wax ku jiraan waxaan ugu baaqaynaa kheyr la idin siiyo inaan sameyno hadduu ilaahay yidhaahaa tadxiya la sameeya nin walba wixi uu heli kara raashiin dadkii ayagaa in lala gaaro waa way baaba-een dadkeena baadiyaha jooga waxba kama kama dambeeyaan xoolihii haysteen ay ku dhaqnaayeen way dhammaadeen waxaa loo baahan yahay inaan dadka raashiin iyo biyo wixii loo heli kara aan gaarsiino insha allahu tacaala ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo rabaa inaan kelimad ku celiyay hadduu ilaahay yidhahaa dadka madaxda ah oo laga soo doortay waddankan aan joogna ama magaaladan wajeer laga soo doontay ama laga soo doortay countigan wajeer waad aamusan tihiin ilaahay kheyr ha idin siiyo arrintaa hadda aad ku jirtaan arrin laydinka raba ma aha waxaa soo dhow siyaasa oo siyaasaad u ordaysaan waa arkahaysaan laakiin dadkii a macnaha aad doonaysaan inay idin doortaan way baaba-een waadna ka aamusan tihiin weli ma maqlahayna dad macnaha arrintaas u taagan oo qaylinaya oo macnaha dadka anaga ay baaba-een lahoo dowladda kore la hadlaaya ama dowladda countiga la hadlaaya idinkama muuqdaan waxaa loo baahan yahay inaad bannaanka u soo baxdaan oo aad ka hadashaan arrinta iyida ah oo dadka aad macnaha u gurmataan oo dadka u naxdaan ayaa loo baahan yahay dad badan oo idinka idinka mid waxay la xarbin hayaan siyaasa siyaase iyo noolol ninkoo keliya uu ku noolaaday waxay taraysa ma jira ummadda id aad macnaha kuuraha ka rabteen way baaba'day xoolihii way ka dhammaadeen marka waxaa loo baahan yahay kheyr allah idin siiya inaad dadaal samaysaan oo aad dadka u qaylisaan
iyadoo wasaaradda caafimaadka ee dalka si joogta ay shacabka ugu xaqiijinaysa inaysan wax dhibaata ka soo gaarayn qaadashada tallaalka covid nneteen ayaa shacabka ku nool xaafadda islii lagula teliyey inaysan saameyn ku yeelan wararka been abuurka ee laga faafiyo tallaalka wakiil wareedka warbaahinta ista ismaamulka nairobi yuusuf maxamed cali gaas ayaa warbixintani ku eegaya
iyada oo ay si aada isu soo tarayaan talooyinka loo jeedinaya kenyaanka ee ku aadan inay qaataan tallaalka looga hortago cudursidaha halista ah ee covid sagaal iyo toban ayaa dhanka kale qaar ka mid a waxgaradka bulshada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda isli oo si gaara ula hadlay warbaahinta ista waxa ay ku baaqeen in si buuxda loo qaato tallaalka si loo helo bulsho caafimaad qabtaa tallaalkii hadda wuu soo gaaray waana lacag la-aan shuruudana waa la keeno hadda ah lama heli doono safarada sidoo kale basaska diyaaradaha meelaha lagu dalxiiso in la tago talaalka ama aadan wadinba shahaadadeeda taasna waxaa loogu talagalay in qof kasta oo mujtamaca kenya ku nool ama muwaadin ahaw ama muhaajir ahaw in aad macnaa runtii aad ka qayb qaadatid talaalka si loo helo bulsho fiyow informationka inaan raadno aqoonta inaan raadno marka xaggee ka raadinayna idaacaddii googlekiyaa jiro internetkyaa jiro odayaashiyaa jiro dadka waxbartayaa jirto dowladda la fadhiiso jiifkaaga la fadhiiso sheeqa la fadhiiso macalin ibraahim macalin waxa uu ka mid yahay culimada xaafadda islii ee deegaanka kamakunji waxa uu ugu baaqay dadweynaha ku nool xaafadda inay si dhow ula shaqeeyaan dowladda ayna qaataan tallaalka aniga magacaygu waxaa la yidhahdaa macalin ibraahim cali macalin waa maantay waxaan ahay nin imaam ah haddana jemani ayuunba kumi marka mar kastana waan isla shaqaynaa ha ahaata security ha ahaata biace caafimaad ahaata wax kasta ahaato waan isla shaqaynaa wix allaale wixii ka dhacaya nairobi khaasatan kamakuji subcounty markuu ii yeeraan wax kasta wixii maaratay ay nagala maaratay nagala tashadaan talaan anagana u jeedinaa caafimaadka sidee maaratay waxaan coronagan hadda socdo oo dadkan aan in maarata ay tallaal qaataan tallaalkii qofkii aan qaadanayn siduu ku qaadan lahaa inaan dadkii baraarujin masaajidihii madarasooyinkii meelihii dadka ay ku badnaayeen saan aan u dhexdhigi lahayn oo ay u qa- u qaadan lahayn baashaas kii hore qofkii qaatay kii labaadna oo masjidka marka loo soo diro haddana uu ka qaata waxa uu meesha ka saaray dacaayadaha been abuurka ee laga faafinayo tallaalka kuwaas oo uu waxba kama jiraan ku tilmaamay baalkan waa wax maaragtay dadka u fiican caafimaadkiisa maxaa yeelay dad baa siyaabo fara badan u tafsiirtaan waxay u tafsiirinaya baalkan haddaad dooratid hadhow ma dhalaysid hadhow saan waaye yaa la leeyahy waxaas waa been iyo kadaayib waa wax waa caafimaad loogu talagalay markana in dadka waxaan ku baraarujin lahaa in ay qaataan meel kasta ay joogaan waatay marka dadka ku dhagaysanaya ee iyagu si dhaba aan u fahansanayn macnaha uu leeyahay tallaalka iyo qiimaha uu ku fadhiyo fariintaada ugu dambaysa ee aad la wadaagi lahayd maadaama aad ka mid tahay culimmada xaafadda isli maxaa ay tahay haddaan culumadii xaafadda isli aan ahay oon ka mid ahay waxaan ku baraarujin lahaa walaalahay muslimiinta khaasatan soomaalida degan isli in ay qaataan tallaalkaas wax dhib uu u keenana ma laha laakiin caafimaad ahaan sideeda adduunyada ka socoto wuu noo fiican yahay maxaa waa cudur fara badan oo jirkeenna maaragtay ku jiro ayuu maaragtay kahortageeda ugu anfaca Hada ilaa na caafimaadinaya laakiin wax daruuro ah oo maartaan ka maarmaynin yaa maasha noogu jiro inay qaataan aan ku baraarujin lahaa iyada oo la derdergelinayo tallaalka ka dhanka cudursidaha korona ayaa howlwadeenno caafimaad oo ka socda maamulka qaabilsan dhanka adeeg bixinta caasimada ee nms waxay sheegeen in labaatan iyo sideedda bishani ay tegi doonaan xaafadda juja road gaar ahaan masjidka alaamiin halkaasna ay ka fulin doonaan oloole tallaal bixin ah laga bilaabo sagaalka subaxnimo ilaa kowda duhurnimo yuusuf gaas star f m nairobi
dhanka kale maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta diiday inay hakiso ku tallaabaqaadka go'aan ay dhowaan shaacisay wasaaradda caafimaadka ee kenya kaasoo ah in laga bilaabo kow iyo labaatanka bisha dhiseembar ee sanadkan adeegyada dowladda laga xayiri doono ciddii aan qaadan tallaalka korona dhegeysiga dhinacyada kala duwan ee dacwaddan ayaa la qaban doonaa kowda bisha laba iyo tobanaada dhinaca kale wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa diiwaangelisay kiisas dhan afartan iyo labo waxaana kasoo kabsatay toban iyo shan qofa halka maanta uusan jirin qof u geeriyooday caabuqa coronavirus ee kenya
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo shacabka soomaaliyeed u diray fariin ku aadan abaaraha ba-an ee ku dhuftay dalka soomaaliya ayaa ku baaqay in gurmad deg deg ah lala gaaro shacabka soomaaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaartay abaaraha بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal sida aan la wada soconno duruufo adag ayaa soo food saaray kumanaan ka mid ah dadkeena soomaaliyeed kadib markii ay ku habsatay ama ku habsadeen qaybo badan oo ka mid ah dalka abaaro ba-an oo galaaftay naf iyo maalba inkastoo maanta iyo shalay ay ka curteen dhowr gobol roobab lagu diirsaday oo aan alle uga mahad celinayno kana baryano inuu inoo siyaadiyo naxariistiisa wakhtigan adag waxaa loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed inay u midoobaan sidii ay isaga gacan siin lahaayeen duruufaha nololeed ee adag iyadoo aynu maal iyo muruqba isugu geynayno gurmadka walaalaha dhibaataysan ee gaajada iyo biyola-aanta ay hayso waxaan xoojinayaa baaqii golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ay labaatan iyo saddexdii bishan ku sheegeen in dalka ay ka jirto xaalad bini aadinimo oo deg deg ah anigoo faraya dhammaan hay-adaha dowladda inay si mug leh ugu istaagaan ka jawaabista xaaladdaas adag ay ku sugan yihiin gobollo badan oo ka tirsan dalka sidoo kale anigoo bogaadinaya abaabulka xooggan ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo golihiisa wasiirada ay bilaabeen si wax looga qabto dhibaatada ay sababeen ama sababtay abaaraha waxaan u soo jeedinaya dhammaan shaqaalaha rayidka ah iyo kuwa gaarka ah in si la mid ah tallaabada ay qaaday xukuumaddu oo labaatan boqolkiiba u jaray mushaharkooda gurmadka abaaraha in ay ku daydaan oo door la mid ah kaas ay qaataan walaalayaal waxaa muhiim ah inaynu badinno allabariga iyo roobdoonka waxaan rajeynayaa in dalka oo idil aynu ku qabanno roobdoon midaysan oo qabsoonta maalin cayiman iyadoo aynu la imaanayno asbaabaha dembi dhaafka iyo naxariista alle oo ay ugu horeyso alla ka cabsi iscafinta sadaqada iyo isu naxariisashada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
dhanka caalamka mas-uuliyiinta caalamiga ayaa qayladha-an ka bixiya nooc cusub oo coronavirus oo laga helay dalka koonfur africa iyadoona midooda yurub iyo boqortooyada ingiriiska ay ka mid yihiin kuwa adkeynaya xuduudahooda saacado kadib markii boqortooyada ah midowda ee mamnuucday duulimaadyada ka imaanaya koonfur africa iyo wadamada dariska lah ayayna shaaciyeen in si weyn loo xakameyn doono safarada ka dhanka dalka koonfur africa dhanka ciyaarahana kulamo ka tirsan caawa yurub ayaa la dheeli doonaa dhanka laliga centary atlantic bilbao waxay qaabilaysaa granada siria italiano gagliere iyo salatina halka bundesliga stuttgard iyo mains lens caawa dhanka france league one waxay qaabilaysaa kooxda anjas